kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajoog dot com sidoo kale dhegeystayaal naga soo booqda sumadayana aanu internetka ku leenahay ee ciwaankeedu uu yahay somali diaspora news dot com dhegeystayaal isbedelo waaweyn oo dhanka siyaasadda ah ayaa maalmihii ugu dambeysay saameyn ku yeeshay siyaasadda dalka jamhuuriyadda jabuuti halka oo toddobaadkan dhammaadkiisii ay mudaharaadyo ka dhaceen maantana lasoo sheegayo in qaar ka mid ah xubnaha ugu sarsareeya mucaaridka jabuuti ee ku bahoobay dalada siyaasadeed ee la yidhaahda u s n haddaba si aanu xaaladaha iyo qaar kale oo ku saabsan wadahadalo dhowaan u socday xukuumadda jabuuti iyo mucaaridka jabuuti aan wax uga ogaano ayaanu khadka telefoonka ee magaalada otowa kula xidhiidhnay siyaasiga weyn ee mucaaridka ah ee xuseen cabdiraxmaan jaamac cadhoole xuseen kusoo dhowow barnaamijka
aad baad umahadsantahay cabdiqaadir walaal xuseen waxaad nooga warantaa walaal sidee waxaad nooga warantaa bal marka hore mudaharaadkan ka dhacay magaalada jabuuti siduu dhacay iyo cidda ka dambeysay iyo sababaha keenay in la abaabulo
walaal horta markii ugu horeysay isbaahaysiga u s n ayaa weydiisatay wasaaradda arrimaha gudaha ina bisha soddonkeega isniintii shalay toole in ay abaabul mudaharaad ka sameeyaan wadanka dhexdiisa madaxda jabuuti isla markaana waa loo diidayey waxaa la yidhi meel yarunbaad iskugu iman kartaan markaa waxay iyagu doorteen balbala markii ay balbala iskugu soo baxeenna waxaa lagu furay gaaska indhaha ka ooya markaa dabadeed dee dad badanna waa la qabtay dhalinyar badan xafiiskay ku jiraan markaa markii ugu horeysay waxaa la qabtay nin layidhahdo ducaale ciiga ofle waxaa la qabtay cali dato oo ah belbela ninka madaxda ugu sarreeya ee cali dato waxaa la qabtay nin layidhahdo fiicane oo isaguna deputatia iyo dhalinyaro badan maantadanna waxaa lasoo sheegayaa saakadan aan idila hadlayna waxaa lasoo sheegayaa daahir axmed faarax oo ah afhayeenka isbahaysiga mucaaradka u s n isla markaana ah madaxda madaxa madaxa xisbiga mrd in loo tabiyey xabsiga gabood waan gartay mar haddii ay haysteen ogolaasho inay isu soo bax sameeyaan mucaaradka jabuuti waxaa la leeyahay in dowladduna ay ogolaatay kadibna ay rabshado dhaceen kadibna ciidamadu farageliyeen isu soo bixi arrintaa maxaa ka jira
wallahi arrintaas wax aliya wax ka jiraan ma jiraan intan dambama way ma mucaaridku aad bay usahabaysan yihiin wax dagaala amba wax dhibaato oo ka dhacdaa ma jirto waxaan leenahay arrintaasi waa arrin aan waxba ka jirin walaal waa gartay xuseen adiga oo mahadsan waxaanu la soconay in in dhawaalaba wadahadallo ay u dhexeeyeen mucaaridka jabuuti khaasatan daladan ay ku bahoobeen ee u s nta la yidhaahdo iyo dowladdii dalka maxaa keenay iminka in deetana mudaharaad la qabto
wallahi markii ugu dambeysay waa la isdiiday arrinta la isku diidayna waad ogtihiin waxa weeye saddexdii qodob ay weydiisteen mucaaridku ayaa laga soo jawaabi waayey marka wadahadalkii waa lagu kala kacay laakiin waxaa la rajaynayey in dib laiskugu soo noqdo waayo mucaaridku waxay u qoreen waraaq baaqa ay madaxweynaha u qoreen ay leeyihiin arrintaa soo dhexgal oo arrintaa wax ka qabo markaa dabadeed wax jawaabay heleen ma jirto waxaa dhacday in uu prime ministerku sheegay diidan yihiinba in haddii ay ogolaan waayaan wixii ay dowladda doonaysaan inaani mar dambaba wada hadal dhacin marka xaggaasay arrintu ku taagantahay maanta waxa u eg tahay in lasii kala durkayma maalinba maalinta kasii dambaysa walaal waa gartay xuseen waxaa suuqa ku jirta oo maqaalo nagu ah in amaba la sheegayaa in xukuumadda jabuuti sidaa ay mucaaradkuba qodobada usoo jeediyeen ee dhankeeda qodobo ay xal u aragtay soo jeedisay oo markaa nidaam u muuqda awood qeybsi oo kaleeto inay miiska soo saartay mucaaradkuna ay ku gacan seereen maxaa ka jira arrinta iyada wallahi marka ugu horeysa mucaaridku maanta waxay leeyihiin amba aanu aaminsanahay marka ugu horeysa in la soo daayo maxaabiista ku jirta culummada iyo maxaabiista siyaasadda xiran in lasoo daayo muhiimka ugu horeysa taas ahayd in lagu celiyo shaqadooda maayarkii iyo saddexdii nin ee laga xaguugay shaqooyinkoodii iyo in la joojiyo wixii dhibaato u keenaya ninkii usan ku jira amba militantka waxaa loo yidhaahdo afka qalaad lagu yidhaahdo in laga joojiyo dhibaatooyinka intaas dabadeed ayay sheekadu sii socon lahayd laakiin waxaan u maleeyaa arrintaasi de maanta way beenooday ragna waa la xirayaa maxaabiistii lama soo dayn arrintudu meelba meel laga soo qabtaba uma arkino haddii aan labada dhanba aanay deg deg dib iskugu fadhiisan arrintu way sii adkaanaysaa waa gartay waxaad moodaa kolka heshiis la yiraahdo xuseenow in cidda wada hadlaysa ay tahay mucaaradkii iyo iyo iyo dowladdii dalka ma moodaa in mucaaradka ay idinkaga dhegan tahay qodobo aada u adag oo runtii qaarkood sharciga taabanayaba inaad dooneysaan in meesha laga saaro miyaanay ka habooneen si niyad samey oon shuruuda lagu xirin wadahadalada iyo in laysla qaato dhaba siyaasadeed oo dalka hogaan dadkooda doonayaan ay ku gaaraan in lagu heshiiyo miyaanay ka habooneen in qodobada iminka atirsa qaar ka mid ah oo kaleeto laisla hor fadhiisto wallahi horta marka ugu horreysa waa in la ogaado maanta macaaridku wax ay qaadan kareen decision ma jirto ummad baa wax u dhiidatay ummaddii baa wax ka sugaysa maanta haddii loo arko mucaaridku inay qaataan wax iyaga u gaara meesha way adkaanaysaa meeshan dhibaatada jirta dhibaatada jirta waxa weeye ummad baa macaaridka wax u dhiibatay ummaddeedina waxay sugaysaa in loo soo celiyo waxyagii intaas weye arrintu intaana malaha maanta dowladdu u diyaar maaha inay ummaddu waxay doonaysa loo soo celiyo
sidaynu la soconno doodaha muddada iminka socday ee u dhexeeya xukuumadda jabuuti iyo mucaaradkeeda waxaa ugu culusaa qodobada laysku hayay in dalka jamhuuriyadda jabuuti la helo xanaan siyaasadeed oo saamaxaya in doorashooyin xalaalah oo mucaaradka iyo muxaafidkuba ku wada qanacsan yihiin ay dhacaan sidaana lagu helo isbedel taama oo dadku ku wada qanci karaan iminkase waxaad moodaa in qodobada qodobka qodobo aan ahayn laga wada hadlayo ay mucaaradku soo bandhigayaan suurtagal ma tahay in waxyaabo fara badan oo shicibka reer jabuuti doonayaan in lagu gaari karo in la helo nidaam siyaasadeed oo toosan oo quman oo cid waliba ay u siman tahay
waa laga yaabaa in kulleyno in la gaadho wax halkiga waa la gaari doonaa insha allah laakiin waxa weeye marka ugu horreysa waa in dowladda iyo macaaridkuba ay dib usoo fadhiistaan ay wada sheekaystaan oo la ogolaado marka ugu horreysa horta taxriis amba dadka ay khaasatan culummada meesha ku jirta iyo ragga kaleba u xidhan siyaasad ee wax alli waxaanay samaysan in albaabka laga qaado ay soo baxaan talabaad in lagu celiyo shaqaalihii dadka shaqaalihii laga xogeeyey shaqooyinkoogii in laga daayo ummadda reer jabuuti xooggan iyo dhibaatadan lagu hayo waayo waxa weeye wadahadalku markaas buu bilaabmi karaa waa laga yaabaa marka dambena in macaaridku kasoo durtaan intii ay ay doonayeen dowladduna waa inay soo durugto intaasaan aaminsana haddaan nahay qurbajoog waa gartay xuseen haddii aan su-aal kale ku weydiiyo afhayeenka daladan mucaaradka ee u s n islamarkaana ah madaxa xisbiga m r d daahir axmed faarax ma aha markii ugu horeysay ee intii uu dalka dib ugu noqday xabsiga la dhigo maxay tahay sababtan soo celcelinaysa in mudanahaasi kol walba xabsiga la dhigo iyadoon ognahay mucaaradku inay fara badan yihiin madaxdeeduna ay aada u fara badan tahay maxay tahay sababta xukuumaddu ay u bartilmaansanayso kol walba daahir axmed faarax
wallahi horta de waxa weeye wax la yaab leh daahir axmed faarax ummadda unbuu ka mid yahay meel sarena wuu ka haystaa xisbigiisa waa nin madaxa nafayeenka isbahaysiga weeye waxaa loo xidhayaa amba loo loo jatirin waxaan isleeyahay waa nin hadaacadcad waa nin doonaya mowqif adag marka waxa weeye inta badan dee dowladda miyay ka baqaysaa ayaa laisleeyahay laakiin annagu waxaan aaminsanahay inuu yahay nin sharaf leh oo nin doonaya wax mabaadi iyo meel uu ku socdo intaasun baa lagu xidhaya waan isleenahay waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen cabdiraxmaan jaamaca dhoole oo khadka telefoonka igu warramayay kii oo ku sugan magaalada otowa ayuu ahaa halka aad naga dhegaysanaysaanna waa shabakada wararka qurbajoog dot com oo sidoo kalena aad naga soo booqan karaysaan somali diaspora news dot com intaynu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleeda idin leh sidaa iyo nabadgelyo